ee gobolka shabeellada hoose ee dowlada soomaaliya xaaji gaawur cismaan ayaa sheegay in jidgooyin aada u fara badan lasoo dhigay qeybo kamid ah degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wuxuuna madaxda sare ee dowlada soomaaliya ka dalbaday in maamulka degmada afgooye ee dowlada soomaaliya gacan laga siiyo sidii isbaarooyinkaasi uu u qaadi lahay waxaana uu tilmaamay in maamulka degmada afgooye ee dowlada soomaaliya uu gudoomiyaha ka yahay xaaji gaawur cismaan inay wax ka qaban waayeen inay xalay u keenaan isbaarooyinka kusoo badanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa dhib xoog lanaga haysta saarooyin gaabsan afgooye dhanka xagga waqooyi mukiiga iyo ilaa warmaxan dhib xoog lay ka qabaan shacbiga dhib xoog lou ka qabaa afgooye run ahaantii isbaarooyinkaas ma ogiye marmar wax iska dhacaan laakiin midda noogu daran noogu daran waa isbaarooyinkaas aad u fara badan meesha gaartan waa maamulka guud waan hadalnay dhowr jeeraan hadalnay dhibaatada ka jirta aad iyo aad ayaan u hadal aan u sheegnay yacni hay-adaha ku shuqulna waan u sheegnay waxaana rajaynayaa haddii alla idmo inay mataqaanaa noo soo gurmadaan maalmihii aynu soo dhaafna qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose waxaa dhibaato xoogan loo geysanayay gaadiidka ay saaran yihiin dadka rayidka kuwaa oo rag ku labisan dariiska ciidanka dowlada soomaaliya ay dhibaato xoogan ay u geysanayeen dadkaas iskugu jirta in ay dhac u geystaan